أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا
bismillaahi araxmaan araxiim wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada naga dhagaysanaysaaye ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mida ciidamada mujaahidiinta oo howlgal sarkaal iyo askar looga dilay murtadiinta ka fuliyey duleedka magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose kataiba likhbaari ah oo galabta baahisay muuqaal xiise badan oo lagu soo bandhigayo weerarkii cagmarinta ahaa ee ay mujaahidiintu ku xoreeyeen degmada muqokori ee bariga wilaayada hiiraan guddoomiyihii hore ee baarlamaanka maamulka ridada puntland oo eedayn culus u jeediyey siciid deni xaflad ay mid ka mid ah beelaha dega wilaayada galguduud ku dooranaysay naqiib cusub oo ka dhacday deegaan hoostaga degmada galhareeri diyaarad ay leedahay dowladda xabashida itoobiya oo shil ku gashay magaalada maqalle wuxuu yahay qorshaha wilaayada islaamiga baay ee la xidhiira kor uqaadista wax soo saarka beeraha iyo xoojinta xanaanada xoolaha mise jiraan mashaariic ay wilaayadu ku fakarayso in ay soo kordhiso wakhtiyada soo socda maxayse tahay baaqa guud ee uu dirayo sheekh xamsa abujacfar qodobadaas ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan dhegaystayaal waa mar kale iyo faafareebka wararka قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaannu gudagali doonnaa iyo qodobkiisa ugu horreeya ciidamada mujaahidiintu waxay laba howlgal oo qaraxyo ah ka fuliyeen intaa u dhexaysa magaalada kismaayo iyo deegaanka cabdalla biroole qaraxa hore waxaa lala egtay gaari nooca cabdibilaha ah oo ka soo baxay magaalada kismaayo dhimashadu waa saddex murtad oo uu ku jiro sarkaal abaanduule urur ah oo lagu magacaabi jiray cabdulqaadir santaare dhaawacana waa toddoba murtad gaarigii la beegsadayna waa uu gubtay qaraxa kale isagana waxaa la egtay askar lug ah dhimashada waa laba murtad oo miinabaarayaal ah dhaawacna waa saddex kale الدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii xiisaha badnayd ee hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga aan soo dhoweeyey walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba aad baad u mahadsantahay walaalka maahir maxamed bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xubinta hadalhaynta iyo guud marka marigaha islaamiga ah qodobka ugu horeeya oo inoo caawa ku soo qaadanayno waxa uu yahay guddoomiyihii hore ee baarlamaanka ridada puntland oo eedeyn culus u jeediyey murtad siciideni waa mid ka mid a canaawintii maanta lagu qoray websayteka islaamiga calamada waxayna warbixinta ku bilaabanaysaa sida tan murtad cabdirashiid yuusuf jibriil oo ku magac dheer abwaan oo ah guddoomiyihii hore ee golaha wakiilada maamulka shahaadirirka puntland ayaa eedeyn culus u jeediyey murtad siciid cabdulaahi deni oo uu khilaaf xoogan kala dhexeeyo abwaanka oo cisbitaal ku yaala laascaanood ku booqanayay dhaawacyada askar taabacsan kooxda ridada xasan gurgurte oo kusoo dhaawacantay dagaalkii ka dhacay degmada dahar ee gobolka sanaag ayaa sheegay in siciid deni uu si gaar ah u adeegsado maliishaad ay gacanta ku hayso dowladda ridada imaaraadka carabta wuxuu tilmaamay in maliishaadka b m b f loogu yeero oo ah murtasaqo si gaar ah u hoostagta imaaraadka oo siciid deni u adeegsado qamcinta dadka isaga kasoo horjeeda wuxuu sheegay in maliishaadkaasi horey weeraro uga geysteen magaalooyinka garoowe iyo boosaaso iyagoo ku duula amarka deni hadalka ka soo yeeray murtad yuusuf jibriil abwaan ayaa kusoo beegmayaa xilli dhowaan dagaal dhex maray maleeshii taabacsan kooxda ridada iyo maamulka deni uu ka dhacay degmada dhahar ee gobolka sanaag kaasoo geystay khasaar isugu jiro dhimashii dhaawac oo soo kala gaaray labada dhinac haddaynu halkaa ku dhaafno warbixinta webka calamada markana maraykanka oo mar kale muwaadiniintiisa uga digay inay u safraan soomaaliya waa warbixin lagu qoray websayteka reediyooga alfurqaan waaxda arrimaha dibadda dowladda kaafiradda maraykanka ayaa war qoraal ah oo ay soo saartay ku sheegtay digniino amni oo heerkoodu sarreeyo kuwaasoo ku wajahan muwaadiniintooda waxayna uga digtay inay u safraan waddamo ay ku jirto soomaaliya dalalka looga digay inay tagaan muwaadiniinta ameerikaanka ah waxaa ka mid ah libiya maali iyo soomaaliya waxayna safaaraddu sheegtay inay ka jiraan halkaasi khataro amni islamarkaana aanay fududayn ugurmashadooda haddii ay dhibaato la kulmaan sababaha aysan ku caawin karin dadkan ayay ku sheegtay inaysan u sahlanayn tegidda waddamadan iyagoo tilmaamay inaysan wanaagsanayn wada shaqaynta kala dhexaysa xukuumadaha ka jira dalalkan warbixintii reediyooga alfurqaan ayay taasi eed markana shabakadda wararka soomaali memo iyo mid ka mid ah canaawintii maanta lagu qoray diyaaradda ay leedahay dowladda xabashada etoobiya oo shil ku gashay magaalada maqalle waa warbixinta lagu qoray webka somaali memo mid ka mid a diyaaradaha ethoobian airlines ayaa lagu soo waramayaa in shil geystay khasaa'ir kala duwan ay ku gashay magaalada maqalle ee xarunta u ah gobolka tigreega shirkadda diyaaradaha etoobiya ayaa xaqiijisay in mid ka mid ah diyaaradaheeda rakaabka ay ka siibatay dhabaha ay diyaaraduhu ku hordaan kadib markii ay caga dhigatay garoonka diyaaradaha ee alula abanage ee magaalada maqalle shilkan oo dhacay arbacadii ayay shirkaddu shaacisay in laba xubnood oo ka mid ah shaqaalaha diyaaraddu ay dhaawacmeen war-saxaafadeedkan oo ay shirkaddu soo saartay xalay fiidkii ayaa lagu sheegay in duulimaadka diyaaradda uu nambarkiisu ahaa e t taasoo kasoo duushay caasimadda adisababa sida ay sheegtay shirkaddu ma jiro rakaab wax ku noqday shilkaasi waxaana dhammaantood iyagoo badqaba laga soo daadguriyey diyaaradda horaantii kii ayay ahayd markii diyaarad rakaab ah oo sidoo kale ay leedahay ethoobian airlines ay shil ku gashay isla gegidda alula abanega ee magaalada maqalle xubintii adaleynta iyo guudmarka marigaha islaamiga intaa ayay inoogu eg tahay markan aan idinku wareejiyo walaalka maahir maxmed si oo halkiisa inooga sii ambaqaado qaybaha ka haray barnaamijka faareebka wararka aad buu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa walaalkeen nuur cali warsame abuushayba
ضياء وانثر الأخلاق عطرا
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan kataayib al akhbaariyah ayaa galabta baahisay muuqaal xiise badan oo lagu soo bandhigayo weerarkii cagmarinta ahaa ee ay mujaahidiintu ku xoreeyeen degmada muqokori ee bariga wilaayada hiiraan haddaba ku soo dhowaada filimka oo dhammaystiran
يا ويلهم ونذير الشر على الكفار
kadib jabkii taariikhiga ahaa iyo guuldaradii ihaanada ahayd ee ka soo gaartay aadan yabaal waxay madaxyaweyntii ciidanka riddada iyo maleeshiyaadkoodu saldhigteen degmada muqokori ee wilaayada hiiraan si ay halkaas uga dhigtaan talis ay iska soo abaabulaan kuna ururiyaan ciidanka shareeca la dirirka ah ee ku kala irdhuubay howlgallada halyeeyada towxiidka قد طال الليل بنا دهرا وتناسينا نهج المختار قد طال الليل بنا دهرا وتناسينا balse nin hadaf sare leh hurdo ma hawoodo eh mujaahidiinta ayaa iyagoo dhididkooda iyo dhaawacooduba qoyan yahay durbadiiba kabta la gashtay firxadka cadowga una jihaystay jidadka ku aroora muqokori si uusan cadowgu u helin fursad uu kaga harsado duulaamada isdabajoogga ah ee mujaahidiinta
الأنصار وعلي العين قوافلها تقصد عاما تأخذ بالثار maleeshiyaadka murtadiinta ayaa isku dayay inay ka hortagaan weerarada mujaahidiinta ee ku soo wajahan balse waxaa lagu sharjabiyey dagaallo malaaxim ah oo ay martigeliyeen deegaanada ceel hareeri ceel kooxleh gumare iyo deegaanada ku xiran ribaad sal adag oo ku suntan hal adeyg iyo sabar iyo weeraro qorshaysan oo ku socday jadwal jaango-an ayaa allah fadligiis cadowga looga kiciyey deegaano dhowr ah oo uu ku xididaystay saddexdii sano ee lasoo dhaafay wuxuuna allah gacantooda ku cadaabay boqolaal murtadiin ah oo ay ku jiraan madaxyaweyntii horboodayay gulufka ka dhanka ah mujaahidiinta murtadiinta lagu laayay dagaaladan waxaa ugu cadcaddaa korneyl cabdiraxmaan xujaale oo ahaa taliyihii guutada lix iyo labaatanaad ee qaybta toddoba iyo labaatanaad ee maleeshiyaadka riddada iyo cabdi yuusuf salaad oo ku magac dheer cabdi goomey oo ka mid ahaa saraakiisha maleeshiyaadka riddada نحن الأنصار وسنمضي تخفق رايتنا بالنصر wuxuu guura bahaleeyo oo uu geedaha soo jiraba wuxuu geeshka islaamka ugu dambayntii soo duldegay degmada muqokari si magaaladan istaraatiijiga ah looga xoreeyo mooryaantii qabsatay loona soo celiyo ku dhaqankii shareecada islaamka ee ay dadkeedu waayeen saddexdii sano ee lasoo dhaafay وبعون المولى خالقنا سندك الكفر مع الكفار
laba iyo tobankii muxaram kun afar boqol afartan iyo toddobo ciidamada mujaahidiinta oo kaashanaya allah subxaanahu watacaala ayaa weerar qorshaysan ku ekeeyey saldhiggii ugu weynaa maleeshiyaadka murtadiinta ee magaalada muqokori ciidamada mujaahidiinta ayaa si buuxda ula wareegay degmada kadib markii maleeshiyaadka murtadiinta looga adkaaday dagaalkii ka dhacay gudaha iyo hareeraha magaalada halkaasna waxaa lagu dilay maleeshiyaad badan oo ay ku jiraan madaxyaweyntii hogaaminayay gulufka shareeca la dirirka ah ee lagu soo qaaday wilaayaadka islaamiga saraakiisha lagu dilay weerarkii muqokori waxaa ka mid ahaa cabdi muumin cilmi iidow oo ku magac dheeraa cabdixiish oo ahaa taliyihii ciidanka sirdoonka riddada ee hiiraan
أبشروا بالنصر لاح إخوتي في كل ساح يملأ الأرجاء نورا وضياء كالصباح أبشروا بالنصر لاح إخوتي في كل ساح يملأ الأرجاء نورا وضياء كالصباح لاح من دم الشهيد معلنا عهدا جديد فيه للأعدى وعيد ولنا فيه انشراح لاح من دم الشهيد معلنا عهدا dagaalkii muqokori wuxuu ahaa fatxi weyn iyo guul barakaysan oo uu allaah ku galladay owliyadiisa mujaahidiinta ah wuxuu ahaa nasri uu allaah ku uufiyey ballanqaadkiisa dhabta ah waa libin uu allaah mar kale nagu tusay sida tawaaducu u jibiyo kibirka iyo qabweynida kalsoonnida iimaaniga ahna u burburiso sawaxanka iyo saylaan dhabka kufriga
للإسلام نصر فيه عز فيه فخر فيه للكفار دحر فيه دك واجتياه فيه للإسلام نصر فيه عز فيه فخر فيه للكفار دحر فيه دك واجتياه فيه نسمو في الطريع في المعامع والوقيع فيه تنتصر الشريعة فيه يحكم بالصلاة فيه نسمو في الطريع في المعامع والوقيع فيه تنتصر الشريعة فيه يحكم بالصلاة أبشروا بالنصر لاح إخوتي في كل ساح يملأ الأرجاء نورا وضياء كالصباح أبشروا بالنصر لاح إخوتي في كل ساح يملأ الأرجاء نورا وضياء كالصباح لاح من دم الشهيد معلنا عهدا جديد mujaahidiinta iyagana waxaan leeyahay islaamka yaan xaggiinna looga soo dhicin cadowgana la sabirtama hubka aad cadowga kula diriiraysaan ha noqdo cabsida alleh isku duubni daacadow maradiinna iyo inaad naftiinna alle ka iibsataan shahaadana aad dalabtaan ogaada in raayada tawxiidka iyo oogidda sharciga alleh iyo xijaabka gabdhaha muslimiintii ay ku taagan yihiin jihaadkiinna iyo nafhurkiinna alle subxaana wa tacaala wuxuu yidhi walowlaa dafcu llaahi annaasa bacdahum bibacd lafasadat alard ولكن الله ذو فضل على العالمين فيه يحيى المسلمين بالشريعة آمنين فيه نسمو شامخين فيه نظهر باكتساب
nimankan waa dhammaystiray joogaan inaan dhammaystirnana annagu diyaaraan unah booska cilmi hagar anaa maanta joogo liigu bedele lagama yaabo meeshii raggii cilmi hagar ugu weynaa ay ku dhinteen lagama yaabo inuu shabaab maradii madoobeed suro lagama yaabo meeshii raggii cilmi hagar ugu weynaa ay ku dhinteen lagama yaabo inuu shabaab maradii madoobeed suro lagama yaabo inuu shabaab maradii madoobeed suro
annaga dowladda soomaaliyeed iyo iyo deegaanka qabaa'ilka dego keliya nama khuseeyo waxaan derbi u nahay oo kale dowladda etoobiya waxaan daah u nahay muxuu ahaa dowladdaas etoobiya waxaan derbi u nahay oo kale dowladda etoobiya waxaan daah u nahay muxuu ahaa dowladdaas etoobiya
waxaa la barta caalamku la bartay oo gaaloo dhan khibradda ugu waaweyn oo hadda adeegsata ay noqotay inay samaysato dad cumalo ah dad calooshoodu shaqaystayaal ah dad dalka iyo dadkaba gadanaya oo haggay ka yimaadeen luuqada waa kuu luuqad midabkana waa ku ogyihiin ehelna waa kuu xigaan islaamnimana way sheeganayaan meel kastana ayaga ayaa lagu weeraraa annagana waxa weeyaan calooshadu shaqaystayaal baana laku soo weerara maanta oo u suurtageliyey ummaddii iyo dalkiiba inay etoobiya gacanta u geliyaan magacay rabaanba ha loo soo bixiyo dowlad ha lagu magacaabo urur ha loo bixiyo nuuci raba ha loo bixiyo ilaahay muxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacd ومن يتوله منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قال ننكي صار راعة أو كصف نقضة أو مسلم كسر قامية أيها يقول مدي الله نوى الشاقي
اسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markana wilaayada galgaduud xaflad ay mid ka mid ah beelaha dega wilaayada galgaduud ku dooranaysay naqiib cusub ayaa ka dhacday deegaan hoostaga degmada galhareeri haddaba xafladdaasi waxaa inooga qayb galay walaalkeen cabdiraxiim sheekh cali oo aan idinku duwayo bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu walaalka waxaan ku sugannahay deegaanka caafi oo ka mid ah wilaayada islaamiga galguduud deegaankan waxaa dega beesha la yidhaahdo cabdile sabdi oo maanta dooranayso naqiib cusub xaflad aad loo soo hagaajiyey hoolkeeda ayaa iminka ku sugannahay waxaa socda khudbadihii si toosa waxaan idinkugu soo gudbin doonaa insha almowla khudbadaha iyo qaabkii ay u jeediyeen muqaabada ka soo qayb gashay xafladda beesha cabdalla sabti ayaa idiin soo gudbin doonaa abwaano ayaa ii muuqda qeybaha kala gedisan ee marti sharafta ee beelaha dariska ka yimid iyo dhammaan wilaayada iyo haddii ay tahay beelweynta murursade hadalladii laga jeediyay ayaa idiin soo gudbin doonaa insha almowla iminkana khudbooyinkii ayaa socda waxaa lagu soo dhoweeyey ninkii akhrin lahaa bayaankii ka soo baxay beesha cabdilla sabti oo iminka xafladeeda aanu ku sugannahay yacquub cuhmaan oo saaran mimbarka iminkana soo jeedin doona bayaankii ay isku afgarteen beesha cabdilla sabti ujeedada maanta bisha labaatan kow bisha koowaad kun afar boqol afartan toddoba lix iyo tobanka bisha toddobaad laba kun labaatan iyo shan kulan ay barbar socdeen dowro sharci ah oo u dhexaysay beesha cabdilla sabdi kana mid ah beelweynta mursade kana soo garar wadeen ahaayeen walaayada islaamiga galguduud ayaa lagu tilxaanbixinayey arrimo dhowr ah dowradaas iyo kulankaasi ayaa waxaa garadka beesha u socday muddo toddoba maalmood ah kadib isxaag waraysi iraan dhirin dhinacyo badan wax laga fiiriyey waxaa ku soo baxeen qodobada soo socday kow beeshu waxay xasilisay dhammaan wixii meelmadow ahay ee ku dhex jiray biyaashu waxay isku waafaqday xoojinta ku dhaqanka shaacada islaamka iyo garab istaagga jihaadka socda dalka naf iyo maalba intaba sidoo kale biyaashu waxay ugaadinaysaa guulaha isdabajoogga ah manaystay addoomiyihiisa mujaahidiinta ah beeshu waxay go-aan ku gaartay xoojinta iyo ilaalinta midnimada cabdilasigdi beeshu waxay dooratay naqiib ku hogaamiye ku dhaqanka shacada islaamka kaas oo ah naqiib cali bnu cadaawi cali salaad beeshu waxay ugu baaqaysaa beelaha kale walaalaha ah ee deesla ah wanaag iyo isxaaq dhowr beeshu waxay ugu baaqaysaa dadka ka dhashay cabdilasigdi ee ku jira safka cadowga in ay u soo laabtaan diintooda dadkooda lana soo xiriirin odayaashood go-aankaasi odayaasha gaaray oo maxaaragta ugu suriya waxaa ka mid a macali cabdan cali qooje cabdikariim xasan cali maxamuud maxamed cadow xarishi cabdullaahi maxamuud gacal cagaweyne cali nuur cadaawe cali salaad daarxiili ciroobe shilasha cumar duqow cabdullaahi sheekh xasan cabdi macali yuusuf axmed cabdi maxamed maxadalle xuseen maxamed geesey xayle faarax maxamed awildalebey maxamuud maxamed ciili qoobey suud nuur dhiblaawe macali cali nuur gacal cabdullaahi xasan yarax indhageelle maxamed cabdi xasan jino wabilahi towfiiq waa tahay dhegaystayaal iminkana aan idinku wareejiyo qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka beesha cabdalla zabdi oo ayidaya bayaankii ay soo saareen beesha maad alla ka bacdi walaayada islaamka galguduud maamulkayda midda labaad ayadaa iska leh saddexaad waxaa iska leh marti sharafka meel walba ka yimiday dirsaanka ah walaalka ah na muujiyey meel dheer iyo meel dhowba ka yimid aaday u mahadsan yihiin intaa ka bacdi alxamdulilaahi rabbialcaalamiin aniga gogosha ka tacsiyeynteeda ku aadinteeda mahadnaqa alle maamulada waddamada ka jira intaas ayaan ku ekaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu mahadda waxaa iskale allah subxaanahu wa tacaala oona halqay oona abuuray oo islaam naga dhigay koonkaana isugu kaanyo keenay hadda taasa iskale meeshaan waxaa lagu duubayaa nabiib cabdalla sabdi aa lagu duubaa waxaan rabnaa beesha islaamka oo meesha xafladda kasoo kale kasoo gashay inay nala duubto intaas waa ka rabnaa aniguna waa duubanay waa ku garab taagannahay waa ku kalsoonnahay waxaan uga mahad celihaynaa walaayada islaamka waaska haddii alla idmo juhdi culus lagu soo bixiyey si kastaba diinta haddii alla idmo nagu taageeray iyo idinkooda wax walbaba na hanuunshay laabtahay u safeeyey ilaa saacaddaa nala taagan na ayagana waa uga mahad celaynaa waxaan uga mahad celaynaa haddii alla idmo dadka haddii alla idmo saddexda sagaala oo adduunka ayaguna haddii alla idmo kasoo gurmaday oo si kastaba ayaguna juhdi usoo baxshay nin walboo loo yimid ayagana waa u mahad celaynaa saddexda sagaal sidii noola sheegay cabdalla u dambeeyey iyaduna waxaa iska waaye amuuru waktigeed bay un iska dhacdaa qadirta allah keena qadirtay u dhilleen galabta ilaahay waafajiye kuwii qaata oo ilaahay tubta toosan kurida allah naga dhigo waxaa waaye marka naqiibkaynuna cali nuur cadaawe waaye kii diinta nagu hagaansha kitaabka alla qaata tolkiisa ku hagaansha haddii alla tusiyo haddii allaha isaga ka dhigo annagana kugu dabakaco hagaankaas qaata allah naga dhigo waxaa waaye marka wax kastoo oo haddii alla idmo noo soo jidaalay jisaakum allahu khayr ajir allah ka siiyo culummada ha naqato ha naqato haddii ugaaska qaraabada kale ha naqato ilaa xamara laga yimid kurtoodba ajir allah ka siiyo waxaa waaye meeshani waa xaflad talagalkeedu lagu duubayey naqiib cusub oo beesha loo duubayay waxyaabo badan oo madmadooba oo qalada oo horuu jiray waa la soo saxay wakhtiyo badan kadib waxaan leenaha horta saas ku soo dhowaada ogaadhana kabacdi waxaan duubnay nabadoon cusub oon rabno nabadoonnada saddex iyo sagaal inuu ka mid naqdo maadaama asu u dambeeyey inuu hadda ka mid naqdo aan doonayno waxaan leenaha horta saddex iyo sagaal saas ha u ogaato maamulku ha ogaado ka qaybgalayaasha xafladda nagala soo qaybgala ha ogaadaano waxaa kaloo intaas ku dira marka meesha waxaa la jeediyey bayaan cad oo laga hadlay oo ku saabsanay xaflad meesha ka dhacday dooro naloo haayey toddoba maalmood waa hagaag tabinteenna tooska ee xafladda cabdalla zabdi ayaan ku guda jirnaaye iminkana waxaa mikrofanka lagu wareejiyey naqiibka cusub oo beesha cabdalla zabdi ay dooratay naqiib cali nuur cadaawe cali salaad ku soo dhowaada naqiibka cusub ay dooratay beesha cabdalla sabti marka u horeysa waxaan u mahad celinaynaa allah subxaanahu wa tacaala anagoon ahayn ahaysiiyey haddana naga dhigay dad muslimiina uma waxaan u mahad celinaynaa walaayada gobolka galguduud iyo dirsaankeeda hadday ahaa lahayd qaybteeda mudug iyo qaybteeda shabeellaha ayadaa nala dirisa raggeedana waa u mahad celinaynaa waxaan u mahad celinaynaa marti sharafka qaybaheeda kala duwan oo deriska nala ah hadday tahay suldaanka iyo marti sharafka kale ee akhyaarta deriska nala ah waxaan u mahad celinaynaa marti sharafka reer murugsade ee ugaas cabdulaahi daaro u horeeyo iyo akhyaartooda dhammaantoodna waan u mahad celinaynaa waxaan leenahay jasaakumullaahu khayran sida la idiin sheegaba calasilaa dadka qaarna waa yaqaanaa qaarna berigii kolley ku taasay ila tahay laakiin dadku sida badan waa yaqaanaa n odaga cusub ama naqiibka cusubu beesha soo dooratay waa aniga waxaa la igu soo doortay inaan kitaabka alleh iyo sunnada nabiga aan ku hogaamiyo beesha cabdalla sabdi oon riximka nahay oo aan ka dhashay beeshaas xaqeeda inaan ugu raadiyo kitaabka alleh sunnada nabiga ayakana wixii lagu yeesho aan uga qaado sidaas ayaa laygu doortay ayada ayaana ku dhaqmi doonaa haddii ilaahay ka raalli noqdo ummadda muslimiinta ummadda muslimiinta oo dhan hadday deris tahay iyo hadday fog tahay koobiyo tobanka gobol ee walaayadu ay joogto oo raayaha tawxiidku ka taagan yahay inta joogta oo walaayaadka dhammaantoodna waan u sheegayaa beeshaas in ay diinta islaamka wixii ka maqane diinta islaamka ay ku rabto wixii lagu yeeshana ay diinta islaamka ay ku bixihayso aysan daaquud iyo filinkaas aysan dhaqayn sidaas ayaa beeshu igu soo dooratay anna waa ka ballan qaaday saas ayaan u taaganahay akhyaarta midda maqan iyo midda joogtaba waxaan leenahay soo dhowaada waxa la igu doortana waa inaan kitaabka alleh iyo sunnada nabiga aan hogaamiyo beesha cabdalle intaas ayaan u taaganahay haddii ilaahay ka raalli noqdo dhammaantiin soo dhowaada aadaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waa hagaag dhegaystayaalkaasi wuxuu ahaa naqiibka cusub ay yeelatay beesha cabdalla sabdi ayagoo kaasi ahaa waxaan ku guda jirnaa xafladdii deegaanka caafi wilaayada islaamiga ee galguduud n marti sharafta aad ayay u fara badan tahay khudbadaha aad ayay u fara badan yihiin walaalka iminkana mikrofanka waxaa lagu wareejiyey naqiibka beesha habari dilleh oo ka mid ah beerweynta murusade oo ka mid ahaa marti sharaftii kasoo qayb gashay xafladan qaaliga ah naqiib cabdulaahi maxamed weheliye oo iminka hadaljeedinta ka socota xafladda goobta ay ka dhacayso kusoo dhowaada
cabdalla sabdi ee ka tirsan berweynta saddex iyo sagaal ee soo duubatay naqiib ku hogaaminaya shareecada raxmaanka waxaan leenahay haddaan nahay odayaasha dhaqanka soo dhowow waxaan diyaar u nahay in aan si hufan aan kuula shaqaynaan diyaar u nahay aduguna waxaad ballan qaaday in aad ku hogaamin doonto shareecada raxmaanka beesha kus-aad mitasho naqiibka ilaahay ha kugu kaalmeeyo xilka waa xil aad u culus laakiin waxaan rabaa qofku markii shaqo loo dhiibo saaxiib badanoo lahaayna waa ka go-ay cadow uusan lahaynna waa abuurmi dooyaa laakiin waxaan rabaa hal arrin inaad xusuusnaato aad kaalmaysato ilaahay nucyadiisa ciddi ah ilaahay ku xiranta wax dhibahay ma jiraan li'annahu alla subxaana wa tacaala wuxuu noogu bishaareeyey ouna leeyahay aayad qur'aan ah ciddi alla ka baqda si dhab ah uga baqda ilaahay wuxuu sii doonaa makaani bax meel uu ku baxo dariiq yuu ilaahay u samayn doonaa haddana meelaadan ogeynaa rabbi kaa risaqi doonaa taasi ku bishaarayso xilkuna yaraan ma leh min bilow iyo xagga sare inta ka dhaxaysaba cid waliba waxaa haysa ninba taagtiisa odortaalaydo mas-uuliyad ku filana haysa xisaab ku filanna way hor imaan doontaa yowmin al ayaam maalin maalmaha ka midana in kasti ood noolaataba intay rabtay ha la ekaato waa laga imtixaanayaa dunida waxaana lagu soo hordhigi doonaa kitaabkaada oo kaliya oo heli lahayd iyo camalkaada maadaama marka waxaan ka shaqaynahay ay yihiin islaax umadeed waxaan kugula dardaarmaa inaad cadaaladda xaskato waadna guulaysana insha allahu waxaan leeyahay beesha soo duubtay akhyaaray waa walaalkiin xil baad u dhiibteen aad u culus garbana adinku idinka sugaa gacalnimana adinku idinka sugaa waxaa la rabaa marka akhyaarta iyo odayaasha mimbarkan iyo maslaxan soo saartay inay gacal iyo hiillo ay u noqdaan intaa kabacdi waxaan leeyahay maadaama si gaar ee degmagal haleeli aan ka imid si gaarana deegaan ahaan iyo dal ahaan beerweynta markii la yidhahdo saddex iyo sagaal haddana si gaara degma ahaan aan isugu xirannahay waxaan leeyahay soo dhowow insha allahu tacaala degmadu waa degmadaadii wax allaala wixii waktiyadaa timaado insha allahu goolka u taallaan noqon doonaa taana ku bishaarayso asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa hagaag iminkana dhegaystayaal islaa martida ayaan ku guda jirnaaye waxaad ku soo dhowaataan suldaan daa'uud aadan xasan oo ka mid ah salaadiinta ka soo qayb gashay xafladan qaaliga ah oo lagu dooranay naqiibka beesha cabdila zabdi ku soo dhowaada suldaanka waxa uu ka mid yahay beelaha la deriska ah beesha mursade awalan waxaanu mahad celinaynaa allah subxaanahu wa tacaala ina soo waafajiyey xafladan qiimaha badan leh ee lagu duubayo naqiibka ka mida nuqabada gobolka galgaduud waanu mahad celinaynaa ilaahay xafladdaasna soo waafajiyey taaniyan waxaanu mahad celinaynaa wilaayada islaamiga ah ee galgaduud khaasatan waxaanu mahad celinaynaa beesha cabdalla sabdi ee gogashan iyo xafladan qiimaha badan leh noo dhigtay nagu marti qaaday ee si fiicanna noogu maamuusana waanu mahad celinaynaa hadday yihiin raggooda iyo haweenkoodaba waanu mahad celinaynaa waxaan leenahay akhyaarey reer cabdilla sabdiyo sidaad u duubteenan anuguna idinla duubnay waanan aqbalnay waana la shaqaynaynaa haddaan nahay beesha deriska idinla ah ee reer waceysle waan aqbalnay waan la shaqayn doonaa agtaynana qiimo ayuu ka leeyahay nabadoon cali salaadna sidii oo kalean ka rajaynaynaa waan la shaqaynaynaa insha allahu reer cabdilla sabdina waxaan leenahay waan u dardaarmaynaa inay la shaqeeyaan nabadoonkooda sida haddaan xafladan qiimaha badan leh ay ugu dhigaan maanta inaysan meeshaan ayna ku kala siiban ee quruxdan ay ku bilaabeen ay ku akhiriyaan sidaas baan u dardaarmaynaa oo dhan uu nabadoon u yahay waan soo dhowaynaynaa agtaynana qiimo ayuu ku leeyahay waanu mahad celinaynaa maanta waxaan ka mahad celinaynaa gogashii sharafta laheed qiimaha laheed ee heer cabdilla sabdi ay nagu soo dhoweeyeen wajasaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa xafladii caleemasaarka ee naqiibka cabdalla sabdi ayaan ku guda jirnaa oo aad loo soo qurxiyey hoolka waa mid aad u qurux badan xafladda si wanaagsan ayay ku socotaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka socota wilaayada islaamiga ee galguduud sheekh cabdullaahi abuu khaalid ayaa hogaaminaya mas-uuliyiintaas waa idiin soo gudbin doonaaye iminkana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan ugaas cabdulaahi daahir axmed ayaa lagu wareejiyey mikrofanka xafladana si habsamil ayay ku socotaa ugaaska oo la dardaarmi doona dhammaan nuqabada beesha murasade imika ku soo dhowaada ugaaska ilaahay baan u mahad celinayaa alla subxaanahu wa tacaala mahadnaq dhammaantiis nicmooyinka faraha badan la siiyey waa la soo koobi karin waxaan kaloon u mahad celinayaa kasoo qaybgalayaasha xafladda iyo martida sharafta leh duyuufta meelo badan nooga timid ayagana waa u mahad celinaya waxaan kaloon u mahad celinayaa beesha cabdalla sabdi naqiibka xafladda u dhigtay oo soo caleema saartay kadibna xafladdan qaaliga u dhigtay marti sharafka maaragtay darfaha badan oo wilaayada gobolka galgaduud ay ka yimideen ayaguna maaragtay waan u mahad celinayaa runtii waxaan si khaasa ugu sii mahad celinaa wilaayada degmada galhareeri oo ayaguna in muddaa ujilib xirnaa oo danahooda u soo daayey waxaan kaloon u mahad celinaa si gaar ahaaneed waaliga gobolka galgaduud sheekh cabdulaahi abu khaalid oo isaguna runtii oo joogana nuqabo fara badan gobolka galgaduud u sameeyey khaasatan beesha wax badan ayuu maaragtay isbeddel weyn ku sameeyey isagana iyo shaqooyin fara badan oo aan wadaagnay isagana waa u mahad celinaa waxaan leeyahay jazaaka allahu khayran beesha waxaa jooga beel aan derisnaho reer wacaysle oo suldaankii joogo oo arkaantiisii iyo raggii la shaqaynaayo odayaashiisiisa macalli idow iyo walaalo kale ayagana waa u mahad celinaa kasoo qaybgalka sharafta leh oo inooga soo qayb galeen iyo sida wanaagsan ee meesha uga hadleen iyo soo dhowayntooda ayagana waa u mahad celinaa waxaan leenahay jazaakum allahu khayra oo xafladda waxay leedahay waxyaabo badan waxaa ka mid a dabaaldegyo oo sidii maaragtay fardihii oo kale ayaa diyaar ah oo noo xiran waxaa noo diyaara maaragtay hadiyado iyo abaalmarino iyo maaragtay mas-uuliyad weyn oo insha allahu tacaala gobolka noo wado wax badanaa noo dhiman marka waxaa weeye waxaan leeyahay naqiibka iyo mas-uulka meeshaan ammaano ayaa taallo ammaanada walaalka loo dhiibay waxaa waaye inuu ummaddaas u cadaalad faro ku hogaamiyo shareecada islaamka u dhimriyo soo dhoweeyo cid walba oo dhirifta asugu dejiyo walaalkeenna waa soo dhowaynaynaa shaqadaan ku garab taaganahay wax allaale wixii ou saacidaada awood u leenahay waa la garab taaganahay haddaan ahay ugaaski beesha saddex iyo sagaal ee beesha murursade waa garabkiisaan taaganahay hawsha sida nuqabada u waday kala dambayntii iyo wanaaggii iyo hawsha sidooda soo dhowow kusoo dhowow uur furan gacmo furan qalbi furan beeshuna maantay waxay dhigtay wacadaro xaflad waxay dhigtay toddoba maalmood la dul fadhiyey xaflad qaymo badan oo aad u moodi iidihii waaweynaayo gobollada ay dhigi jireen oo kale camal aal maanta aad taagan tihiin hoolkan quruxda badan oo saan loo sharaxay waxaan leenahay saad u dhalateen aad u soo dhurateen ee dhaqankiinu ha guulaysto ilaahayna maarata heedi sharfo waxaan leenahay dhib dambe ilaahay dhexdiina ma dhigo dariskiina walaalihiina iyo ayagana waxa waaye qalbigiina burcada leesku marsho sida wanaagsan wilaayadan soo dhawaynaynaa in allaale intii kasoo qayb gashaan waxaan leenahay ajir iyo xasanaad alla heediso wabilaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa hagaaga qaybihii dambe ee tebinteenna tooska ah ee ka socota magaalada caafi ee hoos tagta degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga galgaduud ayaan ku guda jirnaaye kama marna qeybaha abwaanada iminkana waxaa loo yeeray abwaan daljir oo ka mid ah abwaanada muslimiinta haddaba wuxuu soo jeedin doonaa gabayadii looga bartay gaar ahaan gabay quseeya xafladda iminka ka socota magaalada caafi gaar ahaan madashan aan ku sugan nahay abwaanka mikrofanka ayaa loo dhiibay nu dhegaysanno gabayga abwaan daljir arar lagu haraadiyo ma rabo hadalla dhaadheere halkii loo hitiqinaya baan hora u sii geyne iga hooya maantoo kalow hoda leeyahaaye iga hooya maantoo kalow hooda leeyahaye aadmigu hoggaan kama dhammo wou habboon yahaye ciddii aan habaynina midnimo waa ka habartoode haybtaya tolkaba wiil haddii hore la soo taago habka talada reerkiyo haddii hagaha loo doorto hal abuur sariyo waa inuu hadaf lahaadaye waa inuu hankiisa uu furaa himiladii guude waa inii hayaankii la raray haracageeyaaye waa inuu hayaankii la raray haracageeyaye horomarin markii laga rabiyo haybad iyo dacad heerya cuna hadduu ka noqday hoos isugu laabto ama uu hararaf been leeya ou haybta kala soco ama uu hawaadi raac noqdee diintu hagi weyso ama uu hiddaha suubaniyo dhaqankii hay waayo halkii lagaga howldhigayna uu ka hindisoon waayo asow hoorigdheega weyn la yahay waa huqdiyo ciile warow hoorigdheega weyn la yahay waa huqdiyo ciile iska hubi halkan kula rabna waa hanaan saraye oo hogaami haybtaadu way ku hanweyn tahaye afarta halkii aan rabiyo hilinkii toosnaadhe maasadii hagaag loo tirshiyo hil walaalnimo dhe halkaleeta oon soo wadana hoga tusaalayndhe nimanyow ninkaan hor u dhignayn haybadda u yeelno halganba jiro dunidii waa leesardinayae habar wacaashadii meedna waa laysku haybsadae doqon huruda mooye nin raga gale halkiisiiye muslinkahi tinaye hadduu hilu geeli waayo ousan dhiigga horaya garan waa huqdiyo ciile iska hubi halkan kula rabna waa hanaan saroye oo hogaami haybtaadu way ku hanweyn tahaye warka lama hagaag dhaafiyo waana kiinayaaye tala haybad weyn iyo tixaan laga habaabaynin waroo hubaanti loo sheegay waa tow hilaal yidhiye waroo hubaanti loo sheegay waa tow hilaal yidhi iminkana waxaa lagu wareejiyey amaba soo istaagay mimbarka sheekh cabdulaahi abukhaalid waaliga wilaayada islaamiga ee galgaduud الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أولا الله سبحانه وتعالى أيوم هذا إلينا بعد الله مشاركين في حضورك مناسبة سوقيب قليل dhammaan jasaakum allahu khayran ee dadkii hadlay oo ummadda muslimiinta dareenkooda iyo waxyaalihii markaas u muuqdayna la wadaagay runtii xafladda si walaalaha ay tilmaameen waa xaflad cajiib ah ee nidaamsan waaye marka xagga wacyigelinta iyo qof walba doorkii kaalinta galaayo ee culimmada abwaanada odayaasha runtii xiise badan ay leedahay waxaan rabaa maadaama gebagabadii aan joogno munaasabada waa maanta saaad u jeedaan waa munaasabo caleemsaar ah kadib reer cabdalla sabti markii todoba maalmood dowro iyo wadatashi iyo maaragtay howlo badan oo dhaqanka ku saabsan meeshaan ay galeen xaflad gebageba ah naqiibkii ay doorteen celeemasaar u ah waxyaalo maaragtay bayaan laga soo saaray ee qodobo dhowr ee ka kooban gebagabadaasaan joognaa marka hadafkan wuxuu ahaa naqiibka eh, maaragtay hadda la duubay naqiibkaasi kulanka aasaaskii saasuu ahay waxaan rabaa marka inaan xasuusiyo oo maaragtay ama adkeeyo Eh, horey naqiib u shaqaynayay macalin cartan jazaahu llahu khayran Eh, waxa waaye wilaayada iyo kulanka reer mursade odayaasha reer bari waxa waaye maala cartan doorkiisi kaalintiisu soo qaatay wuxuu ahaa nin ku aadan eh, jihada asaga markaasi iyo cidda asaga matelayay eh, cidda dhexdeedana magaca weyn ku leh ayuu ahay runtii qadiyadaas horta waa ma- naqiibka ma aha naqiib hadda maaragtay eh, cabdalla sabti in hadda ay naqiib hadda ay yeelanayaan ay bilaabayaan maaha dad noolay dad joogay dad wujuudkooda dhaqankooda iyo meesha ku muuqda waayo maaragtay arrintaasi inaan buraarijiy waan rabay marka nuqabada ama naqiib maxaa loo sameeyaa Eh, waad ogtihiin eh, naqiib ummadda in loo sameeyo ama nabadoon limaada marka mujaahidiinta ay ugu dadaalaan aad waxaan u maqlaynaa habeen walba hadda oo idaacadaha aan ka dhagaysana wilaayaadka islaamiga ah in beelaha muslimiinta ah soomaaliyeed ay samaysanayaan maaragtay hoggaan dhaqan ay samaysanayaan arrintaas koo waxaa ka ah hadafka attacaawun cala albiri wataqwa kheerka in laisku kaalmaysto horta wanaagga in laisku kaalmaysto waad ogtihiin adduunkan sharta dadaa u dhisan kheerkana laazim in la dhis waa u baahan yahay kheerka iskuma socdo haddana dad kale tagsan ma wadi karaan kheerka ilaahina subxaana wa tacaala watacaawanuu cala albiri wataqwa taasuuna amray marka kulankeenna iyo naqiib sameynteenna iyo hoggaan dhaqan sameynta waxa waaye in kheerkii wanaagga adduunka aan ku badbaadayno aakharana ilaahay raalaashada aan ka helayno Eh, hadafkeenu waa sidaas qodobka labaadna waxa waaye waxaa lagu dayinayaa rusushii ambiyadii aayadda hadda boorka nooga qoran waxay ka sheekeynaysaa reer banu israa'iil ayay ka sheekeynaysaa nabiyullaahi muusa calayhi salaam oo maaragtay wakti hore ah ayaa laga hadlaayay in nuqaba la sameeyey qabaa'ilkii reer banu israa'iil ka koobnaayeen aayad waxaaba la yidhahdaa aayatu nuqaba ayaa la yidhahdaa aayaddaas oo suuratulmaa'id ku jirta marka nabadna calayhi salaatu wasalaam ansaar iyo muhaajiriin nuqabay lahaayeen ugaasiyey lahaayeen rag halgamayaal ah oo nabad garab istaagay oo qabiilkoodana shariicada ilaahay ku hogaaminaya wacasartumuuhum galay dadkaasaa jiray marka in rususha lagu daydo diintayna ay kumid tahay diinta islaamka Eh, ilaahayna wax badan uuna amray nabi ibraahim ku dayda saas yeela diinta aad ay u badan tahay taas marka waa mujaahidiinta arrimaha ay noolaynayaan nuqaba oo shariicada ilaahay wax ku maamulo wax ku dhaqo waxyaalihii horay jiri jiray oo maaragtay jaahiligii ama maaragtay nadaamhumadii jiri jirtay maanta waa lagu guurayaa waxaa loo guurayaa nidaam islaami ah ayaa socda iyo dowlad islaami ah qadidaasna markaa hadaf aad u qiimo badan waaye qodobka saddexaadna waxa waaye xifda Eh, alwuxda wuxdat lqabiila qabiilada waxay u baahan tahay midnimo ay u baahan tahay waajibaad badan a saaran qabiilka haddii marka hoggaan loo samaynin qabiilkan waa kala daadasho ama kala tag ayaa ku imaan karo ummadda marka midnimadeeda qayb ka mida waay wactasimuu bixablillahi jamiican qayb ka mida waay qaybna qayb dhisad ay ka mid tahay haddaba maaragtay cabdalla sabti haddii ay naqiib ay leeyihiin reer habar dile naqiib ay leeyihiin reer abakar naqiib ay leeyihiin reer habar maxamed naqiib ay leeyihiin reer habar caynu naqiib ay leeyihiin waa shan naqiib shantaas naqiib haddana waxay hoostagaan ugaaska guud beesha mursade golo dhan dhisan waay qabiilkan u dhisan marka waa dowlad oo maanta iswaanin karto khaarka isu sheegi karto waa cududooda iyo maalkooda iyo maaragtay dhan mujaahidiinta marka runtii jazaahum allahu khayran arrintaasi waa u dhabar adeegeen waana ku dadaalayaan gaaladana qabaa'ilku waxay la rabta oo ogtihi waxay ku samaynaysa oo ogtihi sii xuduudo ay u sameeyeen dhibaatadii ay nagu reebeen taliyaan iyo ingiriis iyo wixii ay reebeen dhibaatadii wadanka ay ka sameeyeen weli raadkeedu waa baaqi maaragtay dhibaatada maaragtay hadda meel meel maaragtay ay taagan tahay weli dhibkaas wa arrintaasna marka ilaahay subxaana wa tacaala ay ku mahadsan shaqooyinka iyo waajibaadka mahaamta wilaayaadka na loo taagay oo la maga- loo magacaabay wa Eh, intaas kadib naxnu ka wilaayatin eh, insha allahu tacaala waxaan u hambalyaynaynaa baasha cabdilla sabti oo ka mid ah baalwiinta murunsada ee juhdigoodii dadaalkii ay soo bixiyeen oo runtii hadafkii markaas lahaa maanta gebagabadiis loo taagan yahay waa u hambalyaynaynaa Ee, waan waxaan ugu ducaynaynaa intii ay qaateen oo shaqo ay soo qabteen ajar badan ilaahay inuu ku siiyo naqiib cali salaad Ee, insha allahu tacaala wuxuu ku tirsan yahay nuqabada baasha murunsada nuqabada gobolku ka tirsan yahay nuqabada ummadda soomaaliyeed ayuu ka tirsan yahay waa tahay dhegaystayaal gunti iyo gunaanadkii tebinteena tooska ayaa isla soo gaarnay xafladdii ka socotay deegaanka caafiya lagu dooranayay naqiibka cusub ee beesha cabdilasabti halkaas ayaan ku soo afmeerin doonaa aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen cabdiraxiim sheekh cali الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markana bay muxuu yahay qorshaha wilaayada islaamiga ah ee bay ee la xiriira kor u qaadista wax soo saarka beeraha iyo xoojinta xanaanada xoolaha mise jiraan mashaariic ay wilaayadu ku fakarayso in ay soo kordhiso wakhtiyada soo socda maxayse tahay baaqa guud ee uu dirayo sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamiga ah ee bay waxaad ku soo dhowaataan qaybta saddexaad waraysiga aanu la yeelanay waaliga wilaayada islaamiga ah ee bay iyo walaalkeen bashiir muxiidiin abu ayman sheekh abujacfar bulshada wilaayada islaamiga ee bay sida aan wada ognahay waa dad jecel waxbarashada iyo horumarka marka la eego ganacsiga ee dhanka wax soo saarkuba ka waran dhanka wilaayada sidee arrimahaas u dhiirigelisaa baaraka allahu fiika bashiirow tacliimta iyo dacwada saan hadda kaaga warbixiyeyba wilaayada ayaa hormuud u ah dadkana ayada ayaa ku hogaamisa amaa dhanka wax soo saarka ma ogtahay nabigeen wuxuu yidhi antum aclamu biumuuri dunyaakum adduunkaydin idinkaa yaqaana sifa xalaal ah haddaad u soo saarataan waa u fasaxantihin buu yidhi raadsada irsaaqdiina dadka marka inta badan wax soo saarka iyo ganacsiga iyo wax dhaqashada iyo wayba ku dadaalaan way ku fiican yihiin amaa dhiirigelinta walaayadu insha allahu tacaala si fiican baan u dhiirigelineynay maalan beeraleyda oo kaleeto dowlaad baan u qabanay guddiyaan samaynay markii ugu horreysay guddiyo beero oo maktabka ziraacada hoos imaanaya ayaan samaynay degmooyinka oo dhan ay ku kulansan yihiin degmo kasta saddex nin oo guddi ah oo guddi beeraad ayaa loo sameeyey guddiyadaasi waa jamcinay dowro fiican oo maxay ahayd oo lagaga warbixinayo lagu barahayo xirfadda waxbeerista cudurrada iyo qaabka loola tacaalo anwaacdooda qaabka loo daaweeyo loola tacaalo waxyaabaha lagaga hortago xilliga wax la beerto intaba dowlaad dhiirigelin ayaan u qabanay noocaas ah sidoo kaleeto mararka qaar waxaan u qaybinaa sun oo lagu buufiyo cayayaanka lagaga hortago ayaan u qaybin jirnay talooyin iyo tawjiihaad fiican ayaa la siiyey oo dalaga iyo qaabka loo beertay iyo qaabka loo keydsada intaba ku saabsan runtii dadkana tawjihaadkaasi talooyinkaasi aad iyo aad bay u qaateen oo waxay keentay in dadka ay keedka ay ku dadaalaan aad iyo aad ugu dadaalaan qadiyadaasina ayagana meel fiican baan gaarsiinay insha allahu tacaala haddana waa sii wadnaa qaybta dhaqashada xoolahana sidoo kaleetay ahayd xagga ganacsiga dowraad fiican baa ganacsatada loo qabtay oo looga warbixiyay ganacsiga xalaasha ah iyo muxuu u qaybsamaa yaa ganacsan karo aad iyo aad baa loo doon saaray dhinaca kale waxaan maxay ahayd baraarujino fiican laga sameeyey waxyaabaha lasoo gato in laga taxadiro maxay ahayd wax dhacay iyo wax maxay ahayd bani aadamka iyo naftiisa iyo noloshiisa khatar ku ah iyo waxyaabaha jirka bedela iyo waxyaabaha lamidka inay soo gataan tawjiihaad baa laga siiyey qaabkay u ganacsanahayaan iyo ayagana tawjiihaad baa laga siiyey ayadana si fiican aan u dhiirigelinay maasha allah waa tahay alwaali waxaad xalaqaadkii hore kaga warbixisay deegaanada wilaayada ay maamusho iyo waxyaabaha wilaayada u qabsoomay geeska kale waxaynu la soconaa qaybo wilaayada ka mid ah inuu cadow haysto maxaan ka ognahay deegaanadaas nolosha ka jirta iyo dib u dhaca haysta dadka bismillaah cadowga meelaha uu haysto waxaan la isweydiinaynin oo su-aal ka taagnayn in dib u dhac diineed uu ka jiro lianna meel gaala haysato waaye wax dacwi i diin ah allo u dhowaansha ku xirnaashaa inaysan meeshaasi ka jirin ama cid ku dhiirigelin karto xur ah in aysan joogin taasi su-aal waa ay ka dhan tahay waa la wada ogsoon yahay marka dhanka diinta ay ka masanyaxan yihiin deegaamadaasi dadka akhlaaq xumo ayaa dilatay daraagiska ayaa dishay akhlaaqdaa luntay waxaa ku faday oo ku faafay intoodii badanba allaahuma meela mujaahidiinta looga cabsanaya haddii laga tago qiido faasida ah dibudhac diineed waa ka jira sidoo kaleeto waxaa ka jira deegaamadaasi dibudhac xagga adduunyada ah oo dadkii waxaa la damcayba in lagu xidho hay-adaha gaalada iyo inji-owiyadoodii iyo wax la yidhaahdo qaramada midoobey in lagu xidho gaal baa wax laga sugaya dadka kaamam ayaa loo sameeyey waa lagu dulganacsanaya gaala ku dulganacsanayso marka inay wax tacabtaan looma ogola inay wax dhaqaalaystaan looma ogola in ganacsi xur ay ku noolaadaan looma ogola xilligii tacabka markii la gaaro waxaa laleeyahay isa soo diiwaangeliya imaada gaaladiiyo hay-adihii imaanayeen waxbaa la qaybinaya marka dadka meesha way ku baaba'een diin ahaanay ugu baaba'een akhlaaq ahaanay ugu baaba'een sidoo kaleeto waxay ugu baaba'een adduunyo ahaan bay ugu baaba'een dhaqaale ninkii wax yar haystay suuq walba mar baabuur u fuulaya u cararayay kulmo meel ugu ordaahayay meesha ugu sugahayay oo digsi waxusha u karsanayay ayaa wixii yaro uu haystayna ay ka baaba'een oo ka dhammaadeen marka dadkaasi ilaahi subxaanahu wa tacaala culayskaas ha ka dulqaado insha allah waxaan rajaynaynaa mar dhowna guul iyo nasri ilaahay uu noo keeno howshaasi ay ku xoroobaan laakiin dib u dhac bilaaran baa haysta walaal alwaali sheekh xamsa waxaan isla soo gaarnay gebagabadii waraysiga maxaad ku soo gebagabaynaysaa fariintaada sanadka cusubse maxay tahay alxamdulilah waxaan kusoo gabagabaynayaa marka ugu horreysa ilaahay subxaana wa tacaala inaan u mahadceliyo nicmooyinkiisa waaweyna siiyey noona suuro geliyey insha allahu tacaala kelimidan inaan idaacadda marino oon ka jeedino mar labaad waxaan u mahadcelinayaa iclaamka islaamiga ah ee fursad noo siiyey warbixintaa kooban inaan halkan kala wadaagno muslimiinta intaa kadib dee kolley ma og tahay maadaama sanad cusub ay tahay waxaan rabaa inaan fariimo kookooban oo dhowr ah mujtamac iyo walaalaha aan la wadaago insha allahu tacaala fariintayda ugu horreysa waxay ku socotaa wulaada maamusha deegaamada walaayada islaamiga ee baay wulaada degmooyinka ama tuulooyinka ha noqoto ragga mas-uuliyiinta ah ee shaqada mubaashirka ku ah raggaasi waxaan leeyahay raggaas waxaan leeyahay waxaad qaadeen mas-uuliyad adag aadna u culays badan ninkii aan xaqeeda siininna ciqaab ku ah ninkii xaqeedii ku qaadana ajar iyo abaal weyn ka helaayo saa daraaddeed waxaan leeyahay mas-uuliyiin ayaad ka tihiin shacabka iyo mujtamaca ka nool walaayada islaamiga abaay mas-uuliyaddiina ummadda mad lagu dhaba hayaysan noqonin ha noqoto mad ummadda looga cadaalad sameeya ha noqoto mad ummadda looga baaranimo sameeya ha noqoto mad ummadda looga adeego la tashada dadka waxgaradka ah waayeelada ah ahlu khayrka ah talada wanaagsan idin siinaya la tashada taladoodana dhegaysta dadka ahlu sharta ah sharta ku howlana gacanta qabta oo sharti iyo dhibaatada ay ku howlan yihiin ka hor istaaga noqdo ducaad ilaahay diinkiisa inay fadiyaan u taagan noqdo dadkii amri lahaa wanaagga reebi lahaa xumaha noqda waalidiin ummadda aad ku dhex jirtaan waalid u ah yaysan dhibaato idinka aad samayseen qiyaamo yaysan ilaahay agtiisa ee idinku xisaabinin cadaaladana ku dadaala insha allahu tacaala gruubka labaad aan fariinta gaarsiin raba waxaa weeye culimmada culimmada ku dhex nool walaayada islaamiga ah rabbaaniyiinta ah qayb weyna ka ah dacwada iyo fidinta diinta islaamka ee walaayada dhexdeeda culimmada waxaan leeyahay mas-uuliyad weyn ayaa idin saaran maadaama aad tihiin culimmadii muslimiinta bulshada mas-uul ayaad ka tihiin gaar ahaan diinteedii iyo in loo la baro lana fahansiiyo waxaa waajib idinku ah shaqadaasi weyn oo dhabarka idin suran qof culimmo ana aan ka dhacaynin in waajibkeeda aad gudataan sida ugu fiican iyo usluubka ugu wanaagsanna aad ku gudataan waxaan leeyahay culimmada jazaakum allahu khayran juhdigiina aad buu u muuqanayaa khayr kasta iyo wanaag kasta ummaddani ay ku tallaabsato waxaa sabab u ah nin culimo ah ayaa sabab u ah marka ilaahay idinka abaaliyo shaqo weyn baad ummadda u haysaane shaqada halkiina kasii wada siina dardargeliya waxaad ka fogaataan iska ilaalisaan afkaarta iyo aaraa'da shaadka ah ee ummadda aysan qaadi karin iyo masaa'ilka ulculuso ummadda aysan qaadi karin cali bn abi aalib waxaa laga weriyaa in uu yidhi khaatibu nnaasa calaa qadri cuquulihim atuxibuuna an yukadaba allaahu warasuuluh dadka caqligooda kula hadla iyo garaadkooda hadba intuu gaarsiisan yahay kula hadla ma waxaad jeceshihiin ilaahay rasuulkiisa in la beeniyo markaa dadka waxaysan qaadi karin aad korka saaraysaan ood u sheegaysaan isla cali radiallahu canhu riwaayo kale ayaa jirta uu dhahayo xaditu nnaasa bimaa yacrifuun isla macnaha lafdigaasunbay lafdi ka duwanay ku soo aroortay ibnu mascuud waxaa laga wariyey radia allahu canhu inuu yidhi maa anta bimuxadithin qowman bishayin laa tabluquhu cuquuluhum ilaa kaana fitnatan calaa bacdihim dadka uma sheegtid qoom iyo dad uma sheegtid shay caqligooda aan aan gaaraynin wax caqligooda ka weyn aysan gaari karin haddaad dad u sheegto dadka qaar ka mida ayaa ku fidnoobayuu yidhi cabdiraxmaan ibnu mahdi raximahu llahu tacaala wuxuu yidhi isagana laa yakuunu arajulu imaaman yuqtadaa bihi xataa yumsika can bacdi maa samic ninka culimmada ama noqonayo imaam lagu daydo ilaa uu ka istaago ka aamuso waxyaabihii uu maqlay ama uu yaqaanay qayb ka mid ah si aysan dadka uga aafoobin ama usan ugu fidnoobin lianna ninkan garaad buu caqligiisa meel buu gaarsiisan yahay wuxuusan qaadi karin haddaad u sheegto inuu fahmaa adag ama si kale u fahmaya dhibaatuu ku dhacaya marka qadaayaadka noocaas in aad iyo aad la iskaga ilaaliyo lagana fogaado insha allahu tacaala iyadana waan ku dardaarmaya culimmada u sheegaya qolada saddexaad oon la dardaarmaya waxaa weeye nuqabada walaayada nuqabada waxaa weeye waa hormuudkii mujtamacani bulshada walaayada ay maamusho ayagaa cuqaashoodii ah ayagaa lagala tash talada ugu horreysa dadka la siinayo weeye oo waxgaradka iyo hormuudkii ummadda ah haddaad khayr ku talisaan ummaddaa khayr bay helaysaa haddaad shar ushoo diinaa ku talisaana shartii dhabaatiyada imaanaysa noqda kuwa khayr wadayaal ah waxaad noqotaan aad ku daysataan saxaabadii nuqabada ahayd sida sacd ibnu mucaadi iyo sacd ibnu cubaada oo kaleeto ku dayda usayd ibnu xudayr tufayl ibnu camr sumaamata ibnu uthaal iyo raggii kale saxaabada ahaa ee nuqabadan ahaa xilkan iyo mas-uuliyaddan ummadda u hayay qaabkay u dhaqmi jireen sunnadoodii inaad ku dayataan ood qaadaan ayaan idinla dardaarmaya insha allahu tacaala maadaama hormuudkii iyo hogaankii bulshada ay yihiin nuqabada waxaan ku tawjiihinayaa in kaalintoodii jihaadka ay kasoo dhalaalaan jihaad baa socdo baraga afrika ka socdo qabaa'ilka aad hogaamisaan ayaana jihaadka ku jira marka idinka inaad furmaha imaataan oon maxay ahayto xarumaha walaayaadka iyo furmaha iyo meelaha dagaalka iyo goobaha jihaadka idinka aad ku soo xarootaan si ummadii oo dhan idinkugu soo dayato aad ku tawjiihisaan ood ku taxriidisaan ummadda mucaskaraadka say usoo bixin lahayd aad ka shaqaysaan ilaahayna ajar weyn ayuu idinka siinaya insha allahu tacaala dhammaan qaybaha kala duwan ee makaatibta walaayada xeer gobol iyo xeer degmo intaba waxaan leeyahay mas-uuliyad ayaa idin saaran idinkana oo aad iyo aad u ballaaran oo u weyn mas-uuliyaddaasi guta xilka aad haysaanna mad ummadda lagu dulmiya yuusan noqonin وجزاكم الله خيرا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم أهلك الكفرة والمرتدين أعداءك أعداء الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين aadaad umaasantahay ee sheekhana sheekh xamse abu jacfar weliga wilaayada islaamiga ee baay mar kale idaacadda andalus waxay kaaga mad celinaysaa fursadda iyo waraysiga gaarka aad siisay بارك الله فيك وجزاك الله خير وما حسنت ولال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته guud ahaan dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu